kulankii maanta lagu ballansanaa inuu ka dhaco aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu kala dareeray kadib markii uu buuq ka dhashay furitaanka fadhiga xildhibaanada ayaa horey loogu sheegay in xubnaha golaha shacabku ay fadhi ka yeelan doonaan xanuunka covid nnteenka hase yeeshee xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa la sheegay inay shaki ka qabaan in muddo kordhin loogu samaynayo hay-adaha fulinta sida xildhibaanada qaarkoodba ay sheegeen warbixintan waxaa kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
fadhiga golaha shacabka maanta ajandihiisu wuxuu ahaa ka doodidda xaaladda covid nteen ee soomaaliya waxaase jira guuq siyaasadeed oo xildhibaanada dhexdooda laga dareemayey mudanayaal ka tirsan golaha shacabka ayaa ka biyadiida fadhiga inuu furmo markii uu soo gaaray golaha shacabka guddoomiyaha golaha maxamed mursal iyo ku-xigeenkiisa labaad waxaa isku hor dadba xildhibaano ka tirsan golaha iyagoo diida fadhiga inuu furmo iyadoo intaasi kadibna fadhiga goluhu isku bedelay guux iyo sawaxan xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo kamida kuwa sida weyn kaga soo horjeeda ajandaha loo qeybsho xildhibaanada kuna eedeeyay guddoonka golaha shacabka inuu ka shaqeynaya muddo kordhin ayaa saxaafadda la hadlay markii guddoonku golaha iskaga baxay saaxiibada eksanshika ka shaqeynaya waxaa leenahay afartiina sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo afar sanaa soo joogteen afartiina sana xaq u lahaadeen ka badan xaq uma laheedeen saxna ma ahan baarlamaan waqtigiisu dhammaaday madaxweyne muddaxileedkiisu dhammaaday shan iyo tobanka milyan ee soomaalida inuu afduubnaadaan waxaan xaqiijinaya extension ma haddaan raba maan maan ajandahan maanta yimaado loo jeedo oo labada boqol askari loo keen sidaan ka hor imaan lahaa maan dadka diidan hormuud ku ahaan lahaa sababaan extension u samaysanayo ma jirto maslaxada dalkaanna waxay ku jirtaa oo raalli lagu wada yahay maxamed cabdulaahi mursal maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mursalba markay xukunka qaadanayan xoog kuma qabsan laakiin qof walba wuxuu ogeeda inay wakti leeyihiin saacadaa loo qabtay waxaa la yidhi saacaddaasaan iska sugaynaa nimankan xukunka way qaateen laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan anigu sharci darro kuma fadhi karo kursigayga marka ugu yaraato waxaa laga yaabaa dhowr boqol oo qofood inay musharaciin u yihiin dhowr boqol oo qofoodna ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan saas daraaddeed suurtagal ma ahan mana naga suurowdo inaan dhahno waa iska sii fadhinaynaa meeshaan fadhiga golaha shacabka oo xildhibaanadu si weyn u kala arti duwanaayeen ayay qaarkood la hadleen saxaafadda iyagoo isku tuurtuuray eedeynta la xiriirta in fadhiga ujeedkiisu ahaa in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda soomaaliya xildhibaan hani maxamed aadan ayaa u sheegtay v o a in xildhibaano ka tirsan kuwa golaha isuristaag ku sameeyeen in fadhiga maanta uu furmo ujeedkuna uu ahaa in looga doodo xaaladda covid nteen waxaa ka dhacay wax wanaagsan oo muxuu ahaaye kulankii baa noo furmi rabay maadaama kulanka furmi rabay waxaa waxaa meesha ka soo baxay xildhibaano diidaya inuu qolihii furmo ummadda soomaaliyeed waxay la daalaadhicaysaa covid nteen covid nteenkii covid nteenkii ee ummadda la daalaadhicaysabay waxay diideen in laga hadlo laga doodo sidaas bay golihii baarlamaanka u xireen laakiin dooda sheegaysa in extension jiro in baqdin jirtay ma jirin ma jirin wax extensiona ma jirin waxaa laga hadlayay caqabadaha taagan ee covid nteenka iyo sidii loo horumarin lahaa iyo sidii ummadda soomaaliyeed ee la daalaadhacaysa covid nteenka iyo gargaarkii iyo deegaanadii iyo wax walba looga gaarsiin lahaa gargaaradii loo keenay ee covid nteenka iyo tallaaladii iyo dee caabuqa sidii looga hortegi lahaa iyo saamayntiisii baa looga doodi rabay ayagana wixii bay waxay u qaateen wax kaleeto ayagoo ku carqaladeenaya inay dana gaara ayaga wateen bay baarlamaanka usoo weerareen laakiin waxaa lagu fulin doonaa xeer hoosaadka baarlamaanka u yaalay baarlamaanka qolo gaara iskama leh insha allahu tacaala tan iyo markii fariinta loo diray xildhibaanada golaha shacabka waxaa jira guuq siyaasadeed oo hareeyey siyaasadda soomaaliya waxaana xildhibaanada mucaaradku ay ku doodeen inuu jiro iskuday lagu doonaya in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda fadhiga goluhuna maanta wuxuu ku soo dhammaaday jahawareer iyadoo buuq xoogan uu hareeyo xildhibaanada golaha cabdulqaadir okey v o a muqdisho